bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta faydha dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobadiisin ka dheegan doontaan oo nimaadan waliba ayuu ku mid ahaa wasaaradda diintiyoona u qaaftay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya yo mar kale yeedaa saartii warmurtiyeedkaasoo yeedha tutoyaka eedin diiwaangelinta imaamyada iyonasaasoo kale macalimiinta dugsiyada iyona madarasooyinka ka yaala magaalada baydhabo iyonasaasoo kaleeta guud ahaanba sadiida gobol ee suu ku koobaya maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya saasoo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal walyaabona siinkahay isiigna ka dheega doontaan weliba iyo kumidna gada doonane maxkamadda ciidamada qalabka wadatiya xukun yeeda karadii sarkaal ku tirsan ciidamada kaasay tee uu sahay ka horray u sanjaysaday dila hantina ka guda jarna barnaamijka saasoo kale dhegaystayaal oo nimaadan walyaabo isinka dheega doontaan unina siinkahayna weliba iyo kumidna goda doonane wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qayb kale ay ciidamee tababar yeedanka dartii dalka banaanshay xuseen maxamed faarax eydiid ouse gudoomiyaha xisbiga isbahaysiga qaranka ee soomaaliyeed yaa ku hadalay qorshikiisa siyaasadeed ee lamada kun labaataniyo kowta muddo tumiyoni lama sano kureed iyo riidanka nagaday maslaxgii siyaasadeer saasoo kale barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegaystayaal walyaaboysan ka dheega doontaan unina siinkahayn weliba iyo kumadaha sabtigii saddexaad sidee waxaalka waxbarashadeed ee iskuullada kayaalaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gudoomiyaha bangiga dhexe ee dalka yalekuwada qorshe lan ajanabiya lanka magacaabo doona lankaasayti asalahaanta kujeeda seenata shaqada tiidiisa meeshaani baahiyaday in xiligan wasaaradda maaliyadda iyonay guud ahaanba madaxdan kasarayta ee dalka iyo wadan qorshe nocgaasaytiyadeedsa walow xildhibaano ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya arintahaas iyoona suwiinyo bara bulshadiyanku ku biyo diideen haatay dhegaystayaal markale ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsaga magaalada baydhabo qodobkan ka horeeya barnaamijka weliba usaneegna kada doone wasaaradda diinta iyona u qaaftay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya maamulka ku kooban gobolada baay bakool iyona shabeellada hoose weliba ayada wadee wasaaradda diiwaangelinta imaamyada macalimiinta dugsiyada qur-aanka iyona madarasooyinka wasiir ku-xigeenka wasaaradda diintiyana u qaafta yaa warsan la xiriiri islamarkaasiitina waliba uusan ku horeyntii warbixin hoosieye war-saxaafadeedka iyo hasaareen iyona walyaaboka dareerta jibriil sheekh luqmaan
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidinaa wa nabiyinaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd aniga oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda ooqaafka iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiir jibriil luqmaan xuseen marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan tan kale waxaan kaloo salaamayaa idaacadda warsan agaasimeeda iyo iyo wariyaasheeda guud ahaan salaan kadib war saxaafadeed ee maanta wasaaradda ay soo saartay wuxuu xiriir la leeyahay war saxaafadeedii horey ee wasaaradda u soo saartay ana war saxaafadeedka ku gudbina ku hor war saxaafadeedkaan gulgeli doonaa marka intaas waxay ahaayeen guurdhig si qofka yani oo war saxaafadeedkaa mahlo oo uusan isdihin wasaaradda ay mar walba u walcelisaa jawaabtii u baahnaa ayaan hadda ka jawaabay war saxaafadeedkii ayaan aqri doonaa bishaar baadi wasan wa a slash a da slash da ga ka ga sa slash ha wa ka ha slash ewer ewer hal slash labada kun sagaal iyo tobanka taariikh laba iyo tobanka bish koowaad labada kun sagaal iyo toban waxaad wada socotaan dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay dooratay mar dhow madaxweyne cusub ay dooratay madaxweynahaasi shirkii ugu horeeyey madaxweyne cabdicasiid xasan maxamed lafta gareed shirkii ugu horeeyey uu culimmada diinta koonfurkood ee soomaaliya bog wasiirka wasaaradda awqaafta iyo culimmada diinta koonfurkood ee soomaaliya bog agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta diinta iyo awqaafta koonfurkood ee soomaaliya bog maamulada degmooyinka iyo diinta koonfurkood soomaaliya waa la ogeysiin doona waa la gaarsiin doonaa bog xafiiska madaxweynaha kenya jeeda uga saxaafadeed number ko wasaaraddu waxa ay ugu baaqaysaa dhammaan macalimiinta dugsiyada qur-aanka k g f ama koonfurka soomaaliya ee aan weli iska diiwaangelinin xafiisyada wasaaradda inay iska diiwaangeliyaan xafiisyada wasaaradda inkastoo ay wasaaraddu horay dhowr jeer kale baaq ugu jeedisay macalimiinta dugsiyada qur-aanka k g f inay iska diiwaangeliyaan halka qaarkoodna ay isdiiwaangeliyeen iyadoo ay arsan yihiin intooda badan sidaas darteeda wasaaraddu iyadoo u turaysa fursad la siinaysa macalimiinta dugsiyada qur-aanka k d s ama koonfurka soomaaliya muddo kale ay muddo kale ayay u kordhisay gaaraysa afartan iyo shan cisho afartan iyo shan cisho kale inay warsaxaafadeed kale ugu soo saarto baaqna ugu jeediso macalimiinta dugsiyada qur-aanka k g s ee aan weli isdiiwaangelinin inay iska diiwaangeliyaan laga bilaabo maanta oo taariikhdu tahay laba iyo tobanka bisha koowaad labada kun toban iyo sagaalka taasi waa nambarka koowaad nambar labo wasaaraddu waxa ay ugu baaqaysaa dhammaan imaamyada masaajidyada iyo muwaadiniinta koonfurka bee soomaaliya ee aan weli iska diiwaangelinin xafiisyada wasaaradda inay iska diiwaangeliyaan xafiisyada wasaaradda inkastoo ay wasaaraddu horay dhowr jeer kale baaq ugu jeedisay imaamyada masaajidyada iyo muwaadiniinta koonfurka bee soomaaliya inay iska diiwaangeliyaan halka qaarkoodna ay iska diiwaangeliyeen iyadoo ay harsan yihiin intooda badan sidaas darteeda wasaaraddu iyadoo u turaysa fursad la siinaysa imaamyada masaajidyada iyo muwaadiniinta k g f muddo kale ayay u kordhisay oo gaaraysa afartan iyo shan cisho inay warsaxaafadeedkani ugu soo saarto baaqna ugu jeediso imaamyada masaajidyada iyo muwaadiniinta k g f ee aan weli isdiiwaangelinin inay iska diiwaangeliyaan xafiisyada wasaaradda laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay laba iyo tobanka bisha koowaad ilaa laba tobanka bisha bisha koowaad labada kun toban iyo sagaalka number saddex wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa dhammaan culamaaudiinka koonfurka bee soomaaliya inay kala shaqeeyaan wasaaradda faafinta dacwada diinta islaamka sida soo jeedinta muxaadarooyin diini ah duuwista iyo fasiridda khudubada diiniga ah kuwaasoo aasaaska u ah fahamka diinta islaamka number afar wasaaraddu waxa ay ugu baaqaysaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda meel walba ay joogaan gaar ahaan agaasimaha guud gudowiyaasha gobolada iyo degmooyinka k g s ee wasaaradda inay sii wadaan howshii iyo mas-uuliyaddii loo idimaday inkastoo ay dowladdu gashay doorasho madaxweyne haddana si loo ilaaliyo nidaamka dowladnimo dowladnimada k g s waa inay waajibkooda u gutaan howshoodana u wataan si hubnaan iyo cadaalad ay ku jirto sidoo kale dhammaan hay-adaha ay wada shaqeynta leeyihiin wasaaraddu wasaaradduna waa inay u fududeeyaan shaqaalaha wasaaradda gudashada waajibaadkooda shaqo qodobkaa waxa keena ayaa waa dadka qaar waxay isweydiinaan waxay leeyihiin dowladdii doorashay gashay sax waaye waqtigeeda dhamaaday dowladda doorasho way gashay sax waaye laakiin waxaa rabaa nidaamka dowladnimada in yani la sii wado oo loo hogaansamo shuruuc iyo qawaaniinta dowladnimo loo hogaansamo wasaaraddu shaqaalay leedahay wasiir baa joogo wasiir ku-xigeen baa joogo wasiir dowlaha joogo agaasimo guudaha joogo iyo shaqaalo kale isku dawayaal kulli way shaqaalaha way joogaan marka mar hadday doorasho gashay maxaan shaqadiiya istaagtay waxaa la rabaa in shaqada hoosho ay meesha kasii socoto shaqaalahada hoosho wasaaraduna hooshooda ha wataano hay-adihii ay wada shaqeynta wasaaraddu lahaayeen ayagana ha u fududeeyaan shaqaalaha wasaaradda hooshooda iyo waajibkooda inay gutaan qodobka shanaad ugu dambeyntii wasaaraddu waxa ay ugu mahadcelinaysaa dhammaan maamuladii gobolada degmooyinka koonfurka bee soomaaliya gaar ahaan maamulada gobolka baay iyo boqool sidoo kale maamulada sidoo kale ula shaqeeyeen wasaaradda gaar ahaan arrimaha gelinta ay kagala shaqeeyeen dugsiyada qur-aanka rajeynaya haddaba wasaaraddu waxa ay ka rajaynaysaa dhammaan cidda ay wadanay ku socoto inay u hogaansami doonaan awaamirta la siiyey sidoo kale cid kasta oo loo ogolaaday in la siiyo fursad kale oo ay iskaga diiwaangeliyaan xafiisyada wasaaradda inay ka faa'iidaysan doonaan waktiga iyo muddada loo qabtay wabilaahi towfiiq wada shaqayn waxa wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta k g ah his excellency engineer jibriil jibriil luqmaan xuseen africa marka waxaan kala rabaa inaan saxaafadeedka kadib aan sii raaxiyo waxaan rabaa inaan hal qodob oo muhiima aan taabto marka la yidhaahdo wasaarad wasaarad waxay ku shaqaysaa waa sharci iyo nidaam iyo heer ayay ku shaqaysaa saan wada ognahay ama idinkana aad ogtihiin haddaad tihiin saxaafadda koonfurka beed ka howlgasha wasaaradda horey ayay usoo saartay xeer ama sharci lagu magacaabo hindisayaasha xeerarka ooqaabka iyo arrimaha diinta koonfurka beed soomaaliya xeerkaasi oo ay baadgareeyeen golaha wasiirada koonfurka beed soomaaliya shan iyo tobankii bishii febraayo ee sanadkii hore two thousand eighteen jiddaar kadib dawladdu waxay gashay doorasho ayay gashay baarlamaanka iyo in muddo xirnaa iyo doorashadii iyo abaabulkii iyo waxyaabahaas gaadkaas ay dawladda gashay darteeda ma aysan u suurta gelin wasaaradda inay sharcigii ama hindisaxeereedkii ayay yani baasgareeyaan baarlamaanka laakiin nasiib wanaag sharcigii wasaaradda ay diyaarisay waxaa loo gudbiyey baarlamaanka waa loo gudbiyey keliya waxaa dhiman inay ansixiyaan mar haddii sharcigii wasaaradda ay ku heli laheed dhammaan hay-adihii hoos imaan lahaa ama hoos imaanayay uusan weli baarlamaankii koonfur galbeed uusan ansixinin wasaaradda qaanuun ahaan ama sharci ahaan nidaam dawladeed ahaan wax tallaabo oo yani oo oo sharci ah oo maxaan ku yidhaahdaa oo xoog looma adeegsan karo qofkii waxaa waajib in wax loo sheego ayaa ku waajibta wasaaradda ay tidhaahdo nidaamkaas iyo nidaamkaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas loo hogaansamo ayaa ku waajibta wasaaradda marka qodobkaas sababta usoo daliilsaday ayaa waxay tahay war saxaafadeedkan wuxuu ku socdaa ama xiriir la leeyahay war saxaafadeedka hore ee wasaaradda usoo saartay marka dad badanaa laga yaaba inay isweydiiyaan maxay wasaaradda mar walba ee war saxaafadeed usoo saartaa ay tallaabo ugu qaadi la'dahay dhammaan hay-adaha hoos hoos imaada wasaaradda wasaaradda ilaa sharciga baarlamaanka ay ka baadgareeyaan wax tallaabo oo yacni oo sharciga ama in qofkii lasoo xiro oo kale oo sida sharciga lala tiigsado oo kale hadduu amarkaas u hogaansam waayo ma qaadi karto nidaamka dawligaasaas diidahay marka sidaa daraadeed anaga hadda waxaa rabnaa ka wasaarad ahaan inta sharcigaasi oo yacni ay baarlamaanka ka baadgaraynayaan oo laga gaarayo wakti qofkii amarkaasi diido oo yacni wasaaradda ay soo saartay diido ama diidan oo sharciga lala tiigsan doono inta laga gaarayo waxaa rabnaa inaan mar walba aan fursad siino dhammaan hay-adaha hoos imaanaya wasaaradda inaan baas u jeedino war saxaafadeed u jeedino si ay uga faa'iidaystaan oo idinkana ka saxaafad ahaan aad aad markhaati ugu noqotaan wasaaradda inay dhowr jeer ay soo saartay war saxaafadeed ay soo saartay digniin ay u dirtay inta laga gaarayo maalin qofkii yacni oo muddadaas loo qabtay ka faa'iidaysan waayo la soo xiri doono inta laga gaarayo oo sharcigaas baarlamaanka ay ka baadgareeyaan madaxweynahan uu saxiixo kadib waxay wasaaradda gudbi doontaa ninkii amarka amarka wasaaradda diido in lasoo xiro ayaa la gaari doonaa inta intaas laga gaarayo waxaa rabnaa inaan fursad siino shacabkeena waxaa rabnaa inaan fursad siino macalimiinta dugsiyada qur-aanka imaamyada masaajidyada iyo mu'adiniinta dhowr jeer oo hore ee wasaaradda ogeysiis way samaysay idaacadda dowladda koonfur galbeed ogeysiis ayay ka samaysay muddo dhowr bilood ah tviyada koonfur galbeed ka howlgala iyo tvga koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan dhowr jeer ayay wasaaradda baa ka jeedisay qaarkood dadkii wasaaradda ay wada shaqeynta ay la lahaayeen ay la laheed way u hogaansameen wixii dowladnimada jecel oo nidaamka iyo shuruucda koonfur galbeed way jiraan oo isu diiwaanay inkastoo tiradii loo baana aysan ahayn marka annagoo u tuwayna shacabkiina fursad la siinayna ka wasaarad ahaan mar walba waxaan diyaar u ahay haween iyo maalin inaan ku celcelino inaan ku celcelino baaqyada iyo wasaareedyada wasaaradda ay soo saarto si ay wada shaqeen ku dhex marto waxaa jirtay maclimiin la diiwaangeliyey ama iyo maclimiin booseeska la marsiiyey oo aan weli waraaqahooda diiwaangelinta iyo waraaqahooda rugsada aan la siinin dhammaan maclimiintii oo horay booseeska loo marsiiyey doorashada dowladdu ay gashay darteeda ay suurtageli weysay inay xafiiska wasaaradda oo ku yaalay madaxtooyada inay gaaraan waxaan u sheegaynaa hadda oo aan ogeysiinaynaa in laga bilaabo maanta cid kasta oo boroseeska diiwaangelinta nidaamka diiwaangelinta horay usoo martay inay warqadeeda kasoo doonan karto xafiiska wasaaradda oo ayna kusoo dhaweyn doonto wasaaradda gacmo furan oo ayna diyaar u tahay wasaaradda inay waajibkeeda gudato cid kastoo boroseeska la marsiiyeyna oo shuruudihii horay usoo dhamaystirayna warqadiisa waa la siin doonaa gacantaan laga saari doonaa waa mahadsantihiin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
dugsiga hoose dhahay sare ee bilaal bin rabaax baalgori la suri barbaratoya barante bariima dugsi la furi bilaal bin rabaax isinlanku weele mugdi walbarashooda la heli barashooday cilmaga bulshada kashan warmartay beedeeng nagato owlaadana ay koobaadiyowne buugta galnyoonsaar walbarashin jey dugsiga hoose dhexe sare ee bilaal binu rawaax baydhabo iyo helshe aqoon bartayoon beegsadayamu dugsiga hoose dhexe i sare ee bilaal binu rawaax bilhabati hanga bugsheenku dheeratoy buugta i manhajadii lakabaradaay kenya barti laakiin tubiyo dugsiga hoose dhahay sare ee bilaal bin rabaax baradiya boqor eh beeday boonshuwal ma dhaamo jaahilnimii dhibshe suunan ku badbaadna buugii galanka gaadanoy baadi goobnoy aqoon beegsanoy dugsiga hoose dhahay sare ee bilaal bin rabaax maadi idiini maalimiinka baraayano maskantiyo fareeshataa maadii maalinshe mubaax likinsiyaw meeli wal dadka baraayan dugsiga hoose dhahay sare ee bilaal
wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya mar kale tababaryay edanqaadi ciidamo soomaaliyeed haanaso dalka banaanshiga laaka tababaro doona wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiir amar dembe iyo saxaafadda galhadali eelboorka ururkan waa ururkii gorgor oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo tababar ku qaatay kulliyadda turksom ee runtii haddana aan rabnay in loo soo dhammeeyo tababarkooda oo inta maalmooda u dhiman takhasuskooda ee kumaandees inay soo dhammaystaan runtii waxaan ilaahay idinkaga baryaynaa idinkoo caafimaad qaba oo wax soo bartay oo dalka u soo bartay oo soo faa'iidaystay inaad dalkiina hooyo ah ku soo laabataan insha allahu tacaalaa shalay meeshaan waxaan ku soo dhowaynay uruntii idinka idinka horaysay iyo saraakiishii saraakiil xigeennadii ayaan soo dhowaynay oo saddex bilood ka hor garoonkan aan ka dirnay si sharaf badan oo qiimo badan ayay wax u soo barteen dalkooduna way ku soo laabteen wayna anfici doonaan insha allahu tacaala idinkana waxaa idinka rajaynaya inaad kuwaas aad ku dayitaan idindana kale aana u aadin oo aadan ii sheeg adiga ujeedi kale iyo barnaamij kale aysan idinku dhalanin dalka idinku idinku tashanaya wiilasha kale dhallinyarada kale aan fursaddaana helin waxaan rabna inaad fursad u noqotaan aad waxbartaan inaad ciidanka xoogga dalka soomaaliya asaasiisa ka mid noqotaan inaad hoggaaminta ka mid noqotaan inaad soo gaartaan oo ii sheega idinkoo dalkan wax tari kara aad iyo aadaan kaga maxdcelinaya idinkoo diyaar u noqda inaad dhiiggiinna dhulkana u hurtaan dalkaani hortii inaad dhiig loo huray annagana inaan u hurno waayo si sharafkii karaamadii u soo laabay fursadaad hesheen waxaa idin sheegaa inaad ku socotaan magaca soomaaliyeed qabiil kuma socotaan hal qof oo qabiil lagu soo xulay meesha kuma jiraan gobol uma socotaan isteed keligiis uma socotaan ee waxaa u socotaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed waxaad tihiin ciidanka ka fog aan shuqulna ku lahayn qabiil waxaad tihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada aan rabno in sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed inay soo celiyaan aan rabno ayaa tihiin ilaahay ha idin garab galo waana badan uma baahna idiin waayo waxaad diyaar u noqoteen inaad dalkiina u dhimitaan annagana waxaan diyaar u nahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay inuu qarankii sharafkii ikraamadii uu lahaan jiray uu soo celi gaar ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ra-iisul wasaare cabdi cali khayre sidoo kale asigana wuxuu diyaar u yahay ciidamada la dhiso waad ogtihiin tarakoobkii barnaamijkiian wadnaa waxaan u baahannahay ciidan aqoon leh ciidan tayo leh ciidan ii sheeg lagu xisaabtami kara aan qabiil shaqu ku lahayn oo qarankan uu soo gaarsiin kara dalka kale oo jira saaxdaraskeenna ah tiradiisi iyo tayadiisina ay sugan tahay aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa waana ku faraxsannahay inaan maanta aan qayb ka noqdo sagootintiisa waxaan rajaynaynaa idinkoo wax soo bartay oo soo dhammaystirtay taqasuskiina inaad dalkiina hooyo ku soo laabataan waxaan idin diyaarin doonaa insha allahu tacaalaa meelihii aad ku shaqayn lahedeen iyo saad ishagu howlgal lahedeen iyo qarankan qaabkaa u eegeedi lahedeen fiilii hor waa idinla garab taagannahay meeshana waa idinku imaanayaa insha allahu tacaalaa halkan waa laidinku soo dhowayn doonaa waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay idinka dhigo kuwii anfaca dalkan iyo dadka iyo diinta ummadda soomaaliyeed dadkii anfaca ilaahay idinka dhigo insha allahu aad aada u mahadsan tihiin waxaan u imaaday inaan idin salaameeyo waa idin jecelnahay annagoo idin jecelna soo laabta insha allahu tacaalaa fursadda fursadda ummadda soomaaliyeed yaa la dhuminin qarasha idinku baxaaya diyaarada lidin saaraya wakhtiyaa laidin geliyey waa ogtihiin walaalayaalow wakhtiga yaa la beerdaraynin qof idinka idin ka mid ah yuusan wakhtiga naga luminin wakhtiga qaali inugu yahay lacag wuu nooga qiimo badan yahay aad iyo aada u mahadsantihiin wakhtiga xariiri waaye waa mahadsantihiin waan idin salaama dhammaantiin nabad iyo barwaaqaan isku ognahay
tawakal building material and the general service taariikhdima leetuwa lamba tookidiisa tallaabadii dhimanayd ka horumarkii la tiigsidaay tawakal building material iyo bulshooy hadsalasin furi badeeco buutay baahadiana la qabya hadda laku bahi tujaar ii tabaroolay antiiba inti guri teegata hanuunan tooganayti tiiba tiiba qalab dhisme laakiin tubay deer bakhaarka qalabka dhismooda ee tawakal building material and general service talahuma shalaayo tabtooywalka moodiya hadda teeganta taloy total qalab dhisma wal hakiin tubay tiigsoy bakhaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejayow dekadii banaadir bogshay faaruqan hayne besta qalab dhisma lahasba baalgeliyey buu berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaanti oo shishale berkoo laamyeeri gagaabi dhadheerbale berkoo shamiinde axsan ahoo ekisbaayaran hayna feer ilii feerganjiina walaayba faracsho e ee abtuzed intiiba rinjigii dhismayaalka eh eenog ahoo adasaarta idaalayma ee koy iritaka dhayso edaka galaas meelo lahakiinka diyaariyo tawakal building material and the general service
dhegaystayaal barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ka guda jarne xuseen maxamed faarax ciidiid oo ah guddoomiyaha xisbiga isbahaysiga qaranka ee soomaaliyeed iyo ku hadali qorshiga kiishii doorashada taa dareerta usoona muddo kuriyeed siyaasadda dalka usuriyadanka nagadi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walaalay soomaalida meel kastay joogaan waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u hambalyanayaa sanadka cusub ma- soomaalida meel kastay joogto inay ka shaqeeyaan midnimadooda walaaltinimadooda waxaan kaloo u hambalyanayaa bahda minnesota een dadaalkii badnaa ay suubiyeen ay ku guuleysteen doorashooyinkii dowladda dhexe ee maraykanka ilhaan iyo walaalkii cabdiwarsame iyo eh, maxamuud nuur iyo hodan iyo siyaad cali oo waxbarashada sidoo kale waxaan u hambaliyeynayaa siciid cabdulaahi deni ee madaxweynaha puntland waxaana u rajeynayaa inuu ka shaqeeya nabadda gobolada soomaaliyeed oo dhan sidoo kale waxaan u boorinayaa soomaalida meel kastoo joogto inay la shaqeeyaan dowladda dhexe ee dowladnimada dhib badan baa loo soo maray soomaali badan ayaa u baaba'day inay ka shaqeeyaan dib u heshiisiinta iyo soomaali say ku gaari lahayd midnimo xorriyad buuxda ee meel kasta ay ku nool yihiin sidoo kale waxaan eh, ogsoontihiin eh, inaan ku soo laabtay siyaasadda eh, aan ka mid ahay doorashada la filaya inay dhacdo laba kun labaatan kow inaan ahay musharax waxaana ugu baaqayaa soomaalida meel kastay joogto in ay ka qayb qaataan horumarinta sidii loo gaari lahaa hal cod iyo qof loona horumarin lahaa wadanka inuu galo oo u guuro nabad iyo barwaaqo sidoo kale waxaan rajeynayaa inaan muddo dhow soo gaaro wadanka maadaama aan ka shaqeeyay dib u heshisiinta inaan hor ka qayb qaato nabadeynta dowladda dhexe iyo goboladaba si loo horumariyo khilaafyada jira hadda iyo culeysyada jira ay meesha uga baxaan wixii dhinacayga inaan qayb fiican ka qaato waxaan ku boorinahay soomaalida meel kastoo joogto in ay igala qayb qaadato nabadeyntaas maadaama aan u leeyahay waaya aragnimo maadaama aan u leeyahay aqoon maadaama aan ka soo shaqeeyey securityga nin ciidana ahaa kana soo shaqeeyey xilalkan duwan dowladda soomaaliya dowladda dhexe iyo nabadeen waxaan rabaa qaybtii iga aadanayd culeysyada hadda jiro inaan qaybteeda ka qaato waxaan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta bulshada madaxweyneyaasha gobolada madaxweynaha dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaaraha golaha wasiirada iyo golayaasha kala duwan ee baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka in aan ka wada shaqeyno nabadeyntaas si soomaalida ay ugu baxdo culeysyada jiro iyo culeysyada badan ee kusoo socda xoog badan aan u leeyahay qeybteeda aan ka siiyo taas ayaa igu kalifaysa muddadii labaiyo toban sanaad siyaasadda ka maqnaa inaan anigana maantay aan ku fiirsan soomaaliya dhibaatada haysato qeybta aan leeyahay inaan ka qaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waafaq specialist hospital aw mada ise eta may erow ana medey may erow howal intarasa mankung obi maraykan ijey minnesota ijey minneapolis ijey mumbai hindi ijey meel daaw yaalla ijey ana medey medey inta inka gurtoan may baydhabo isbitaal miyaalo may may erow ana ma i erow muwafaqa likajeeye mi i usub ana magaagas ilow maraykanka ang mude magaalada baydhabo layka yaala ma aquul ma eta ma aquul ma eta ana ka eroya ma aquul ma eta murugdi hor i rafaadki mugdi badan ala ku gudubi muwafaq isbishaalista hosbitaala mawlaaya hanin adeeji mujulug i waayeel lamba meelku dhuuriyaay mahadyeena amaane waafaq specialist hospital murug i qaylo maaweeli idoo bilaasha may i leetaa dhakhaatiir masaladii on haynee cilmiga caafimaadka mawlaayay maskantiyo kashibay marhaban e doosho meeliyo ku howlgalaayangu muwafaq isbishaalista hosbital muxubi ijaal shaqaale macaamiilka hadhawaayayoonoo marnan hagarsadaana meelila hakiinka diyaariyo xarunta caafimaadka ee muwafaq isbishaalista hosbital maynikiinka diyaar aha shaybaar sharaf leh mishiimadiis cajiib ee dhakhtar cilman leh malawaalan hayna baaritaansho lukumaqsuudya kiinka diyaare muwaafaq isbishaalista hosbital mishal dhamman qaybo shay dhanka adeegow bulshada Sida.
farmashi
iskuulka hoose dhexe sare ee elbashair oo kumid ah iskuullada kiyaala magaalada baydhaba waliba ushaine kogiye kuna booqasho kaseeni meela iskuulka iskuulka waliba una kala kulanaya maamulaha iskuulka hoose dhexe sare waliba unka horeen walkuweydiinaya haalka waxbarashadeed ee iskuulka sayti walina su-aalo dhowra weydiiyeye waryaagayna maxamuud cali maxamuud gaabshaa ustaad marka hore ka dhawaawa idaacadda barsan ee barnaamijka kula barashada halka dhow insha allah iyadaa mahadsantin idaacadda warsan weriyaasha iyo howlwadeennadii iyadaa mahadsantin fursaddan insiidaan in barnaamijka kula barashada isin halka booqatan iskuulka albashaa'ir iskuulka albashaayir waqti sahla asas iskuulka may la asaasay hu Ee, taariikhdii soo diblan naaga magaca iskuuladii dowladdu oo dagaaladii ahligii ka burburan ee, dhowr jeerada oo la daboolay hatana haddii dagaalo magaaladan kordhiyaan mar badan burburi la fiigaday ee, dhulooshii laisku degi la gobsaday iyada dhulwiinan lahaada jaray baaba-an dhulkii walbadana la gobsaday kistan hadda oo una ka shaqeeyaha lama kun iyo afarti iyo la badbaadiyey afartiis jiha meel dhulanku jarna malla laakiin hatigii kuwalyaro badbaadsan oo iyo dhismo laka suubi oo dhinigo ah ilaa dhismada lela suubiye maahan shaqa maka bilaaw aad shaqa ka bilaawatay shaqadii markaas laka bilaaway laka furi ardaydii ilaa hata horma shalgon hornahan siyaadi dhinigoo la dhisay iyo dhinigoo la dayactiriyahay si rasmi ah welisan bilaawatay dheer kor insha allah
iskuulka albashaayir sana dugsiyeedkun ardayda dhakadaas sameegow ardayda dhikadaasa kun iyo lama boqol ayaw taqriiban kun iyo lama boqola meega migile meegana bilaangaya Eh, ardayda eh, dhikadaasa eh, dugsi hoose may waha eh, bo- bo- eh, may dhikadaase eh, boqol iyo labaatan iyo todoba oo kale oo kuri ah eh, siyeed iyo shan gabdhe laba boqol iyo toban iyo dhowr oo kale dugsi dhexeena saas oo kale arday oo eh, may dhikadaase iska darshe afar boqol iyo konton meelahaase dugsi hoo sare afar boqol iyo ilaa shan boqol ee dhikadaas Eh, hadda may waha tirada eh, todoba boqol oo kale kurye ah inta kalena gabdhu iskuulka albashaayir walba isku mid ee iskuulo kale magaalada dambaydhaba Een, daladse hooseedee Ah, iskuulka may waha ma hooseeda dalada avenis dalada avenis hooseeda iskuulka albashaayir is ahaantiisa inta dhaqaalo ku hele iskuulka eh, may waha si oo eh, isxilqaan ah iyo ka dareeri eh, dhaqaalahanka badan waalidiinta biyaan hay-adahana may waha walala ku hela oo qab ah ay een, iskuulka dhul ku sodegin isulla ama ijaaro
iskuulka saan hordhayba kin sheegay buu ahaa iskuulka iskuul dowladeedu dhulka dowladdu ganta guud iyo may wahan dhulka dowladdu waal aqabadaysan la kulmaasaan jarana een, walow maamulaha iskuulka adeeta caqabadaha walaagii caqabada guud ee geedka ee walbarashada haysato oo ee, tabardarrada ah oo bulshada soomaalida dhanba geedka isku haysato oo horumarin aan baahan walaan la bilaabay Ee, oo dadka bulshada iyo dadka aqoon-yahanadii walbarashada wal ku kasaayan iyo bulshadii owlaadiyo walbarasho la fadaasi iska hadlatay tabaraha hayta tabartaas guud oo wadanka isku yaala leyla qabna maahane caqabado kale oo gaar iskuulka hatashiliis gaaran haysata ma leh iskuulka lamada gelinba shaqeeya ama halgelinla shaqeeya haa iskuulka lamada gelinba shaqeeya lamada gelinba shaqeeya toban iyo shan qol toban iyo shan fasal iyo hiraabaan la dhikaday Eh, asarna may la dhikaday ilaa liya la dhikaday cayaalka ama dadka oo danyartee san lama camilasan oon n haysana lacagda danyar badan badan oo eed eh, badan ya gobolkanka hayna Eh, birsho may waha eh, waalidkii oo dhowr arday sheendhada walis wal ku dhiibi karo ku dhiibe haani kale isu ku dan sheegad walan dhaafe may kala hayna arday oo may wahayna arday oo tabar doran oo saas ee wahayna Eh, ka jaran bulshada inta roogda owlaadi inta roogda iyada may waha sidii tabar ee lanis taaban taabayaha liska luwida maahana ruugan dad oo be ma- milyuneere mase be maalqabeen ay lay owlaadiyo inta wal malka barahay lanki wal dhiibadawn wala dhiibadahay lanki tabarhay toon wala caawiyahay weliba ma intaasan dheer aha iskuulka khamiis iyo jamaa arday oo ilaa eh, afar boqolka dhow oo shilin badan ku qaadanaya dhikadaayo khamiis iyo jamaa laylan dhiko Eh, dadkan dhikawna may ka weelanayan Eh, dadka secondaryga hadda qalanjibiyaan iyo macalinnimo intaaba barnay markaas ma indhikaayana khamiisyo jimaac arday andhikaaya ardaydaas iyadan badan yihin dugsiileyta oo iskoole andeerna oo koowaadka lamaadka saddexaadka iyo dad oo taagoleyba iskool balanjeysada koronaftirsha khamiisyo jimaac andhikaan si ugu yaraan lan hela bulsho badan oo ardayda dugsi hoose tacliinta asaasiga ee dhiibtanka hooseyta dugsi hoose hataa dhikadan la hela oo bulshada deegaanku haniindhow ee dhan iyadan ku faa'iidaysada hoon Een, ka maamul ahaanta waliba faahfaahin oo siyaasiya deegaanadan koonfur galbeed somalia barashada ku jirta dad oo ma jiraan lacag haysan walbarashada isaga dhiibayaan i dad lacag daban awoodna see lagejimaada kora
se walbarashada iskala helo koranga ka jeeda kolley dadka wal haysadan iyo dadka walan haysan owlaadiyo se walbarashada iskala helo koranga ankaasi hoobsaas ka jeeda eh, dadka walan haysan may walbarasho ka- si kasta walbarasho ka helo koran may ka helo korana in iskuullada iyo maamulayaalka iyo macalimiinta iyo ardada oo iskuullada hata wallandhi ku hayo waalidiintii wal haysadaan iskaalmaysadaan oo dadka tan- danyarta eh owlaadiyo in walla bara laisku hilqaamo koow wala ka helo koran saas Eh, maybaba ku muhiimsanayeeda in eh, lan hela maamul oo fangareeyo oo dowladnimo oo walbarashadii bulshada danyartee isku xilqaamase balaan siyaasadeed oo siyaasad waxbarasho sheenase in la helo oo waxbarasho oo wada diiri korto bulshadii lanwalqaba iyo lanwalanqabna dhanba dadku mas-uulaho dowlad ku mas-uulaho oo ankahaas inila inila hela hoobyada ayaa la sugelayleeroon waqti dadka qaadaasa mala ogri sagaalunkii ii dhahdan haddii hadde farwalmeelka daara dowladleyla ku sugeeleerabad wala hadda la haysad mala haysad nunuub dadkii burburka kubaada iyadoo lambaradi leena oo dugsaraan burburkii kubaadi kubahi jaamada burburkii kubaadi kubahi una dhanba haddii systemkaas la sugeelayleere walma helfadna laakiin si kasta iyo xaalad kasta la roogi lambanti tabartiisa inuu soo kujeyso bulshada dhan ishilqaanta iyo dadka dhan walbarashada iskala heli karaan awlaadda dhan walbarashada iskala heli karaan kii awshii walqabi kii awshii walqabneeb
heerka walbarashada ayaa halka iskuulka albashaayir
xeer oo isku normal waa xeer isku faylo sanado birsho ardada iskool ku galan jibiyaas ardada iskool ku galan jibiyaas sanado birsho iyada buundo faylan sheenayn birshona sanado birshona walaago yar dhexdhexaad ahaadeen iskuulkana mayla ka tireen iskuullada oon ka roon walbarashada xeerka iyo kuryoon ardaydiis haan ka roon xoogaa la ka tiriya gibdhog waran heersha walbarashada faylayn laakiin xeerka waxbarashada gibro kaalinti kuriyta sheenan sheeneen laakiin tirada ku yarin markasta oo dugsi hoosaas la roogaan kuriitay gabdho ini mararka qaar fasalada jinhaka iyo ngolku laakiin kol kasta korlaan dareero gabdho may waa fasalka ku tiri yaraadaan kuriyo ku tiro badan inkastoo hadda laakiin una sanadkan fasalada tobanaadka iyo toban iyo koowaadka oo kale gabdho iidan badan aan qabno iidan dadaalo hayaan ay dadaal badan gabdho iyo kuriyeto iskuulka albashaayir walow maamulaha iskuulkadeeta
wallaahi natiijooyinka habaha jiraan kaalimo mararka qaar may waha gabdhow qaadeen gabar may jarta wilijii kaalan ballan kale ban qaadna fasalkii laga qaadasiya jara jarta inkastoo sanadkun ahayn sanadii laga dhaafi ahayti marna kuriya badda marna gabdhow baddaas waa lambatookiis la wada marka dambeyntii dadka ama ardada ama maamulyaalka ama maalimiinta iskuullada kale maanka baaga laaytee meenka baaqay maamulyaalka sataan oo kale shaqada iskala jarno walaalogaana saaxiibadeena hoollasi oo inay iska hilqaameen geelkaata dadka maalan eh mise dadka maamule eh dad yoo is hilqaamiyoo leera kor maahane dad yoo la isdhiirigeliyenoo bulshadiyoona yoo aan weerdhadeenoo saas wali bulshada ku helaan ka helaan maahane dadoo hata geelka awood ku sarayta dirtay maaha siday ina shilqaanteen kama hadsantina sidin horan weeda aan ka baaqan lahay walay nuqsaangeen haysada dulduleeleena haysadoona isku qabnoy wali fursade uuna haysanoona ku faa'iidaysano wali caqabadeena siday aan ka haboono unan ku gudufadni una dhanba iskala jarna ka dadaalnoy may waha haddii wala maamulo haddii wala la suubiya barnaamij la suubiya may waha fursad iyo caqabaday laisku fiiriya miilaad ku daranta la fiiriya miilaad ku xoog badantan wala fiiriya afartaas shii oo marka mayla raayso walla ka saxaayo baaritaankii walla ka saxaayo eh adeegsanin ay ralahay waalidiintii ardada maanka baagasa
waalidiintii ardaydana maanka baaqayni dadaalka dadaal horanka daran gaar ahaan may xoogaa yar si guud ahaan maamulayaalkana maraysarni ardayda hiraaban iskuullada ku daayo hanun dadka dhibaan hanun hiraaban ha daayaan ardada hiraaban iskuullada ku daayaan bulshada kullijayna inay isla kata waalidka iyo ardayga iyo macalinka macalin iyo maamulsha radio ardayga mahan daayta iritika guraan iritis koolka la surma iridal hira banaanka tuugsaan bulshada dad la yaabahaysa ardayda caqabadaas sideen ku gudub lahayn bulshada dhan aan ka baaqanayni macal maamulada inay wal ku ogaadaan waa ardayda iidahan ku daayaan iskuullada hiraaban may waha inay arrintaas lana isla kaha iyo walbarashadan ka horumarka horta caqabada oo si guud niin haysat oo dhay marka su-aaladay war sidaas ma caqabada jar caqabado guud oo dadka qaban layla qabna tan laakiin si gaar aan sheegay dadka dhammays la qaban waana iskuul gaar aan qaban mala ardayda hiraaban iskuulladeeda aan ku daayan hisi kuwa tan waa ka shaqsanta anoo magacay lahrow bashiir maxamed iidow fasalka foon foor ama tumay lamaad madrasada albashaayir ee magaalada baydhabo idaacadda warsan waraysiga iyo geedka maskahayd ama waqtada nasiyada barnaamijka walbarashada iyadan dhowaa meelaha falyatafadal
iskuulka albashaar dhakadaasa miki kala fiina iskuulka albashaar dhakata
dabcan su'aal faylo horta si unugu ogna markaada isbool mise madrasa meelbaada kabiiraas na inta badan codsigaasi ama taladaasi kanjeediyayaha waalidiinta ama may kii dhiirigeliyayaha waalidiinta intaana albashaayir dhikada may i dhiirigeliyey waan isheenayha awkay iskuulka albashaayir beeskale kadaase
ha albashaayir inta badan ardayda maybu ah beesu bal oo arday oo beesan hayno isku jira laakiin beesi ka dhigilaan arday inta badan ana ahaanta rasmiga ana horbeesan may warsan laakiin waalidkeyla ku gaado kora intaan ku tawaasal basha xaafadda maybu ah birdaa
in ma yartay iskuulka beesi ka dhiibay la alla haddii beesi iskuulka koodayta macallimiintii oo isaabiyaalka ma caqabadaha kala kula maasaan
caqabadaha lakula kulma kora may kumid ah haddii beesa la hadaahi xisaabiyaha may xag ingliya waana dhiska ogyahantiisa ka warsada onahay waata kaara kutib hobaad eedan daahida inta lakayn burin iskuulka albashair dhakadaasa macalimiin badan walsinka dhakaasa jarta bilaan sindhakaasa oo macalimiinta kumid ah maya bilaan oo ilaa hata macalimiinta maybu ah qaybta magaalkalen badanyihin ee bilaan hata ma jarta war dhibaate markay iskuulkadan bahaasa adla kulamaasa dhanida amniga baaburta asgarta jarta amniga maasha allah hata wal oonahay lakula kulma karo haana se eh ciidan lakula kulmoy mise si haatooba isku yarin hata magaalada hoba iskuntala sheegaysa hata haaladeeta iskuulka labashaayir sidaan oga maadooyin badan lakadhika ada ahaanta maadooyinkaad ku helaasa dabcan maadooyin badan yaa lakadhikays adiiba sheegdi lamba maadadoona yaa ku hele waana saasaan inta badan akriye maadiusa leyseenaysa maadiusa markastana ka dadaalasiis walan ku faa'iidaysan fadi aan ahaanta ma eedan akhriyay oo ma aan jeelanti aan markas wal ku akhriyo maadooyinka taariikhda iyo juqraafiga oo kale
taariikh iyo juqraafi mustaqbalka may faasna ku qabata
mustaqbalka lamba sida ilaahay horta mustaqbalka meer kor saweele laakiin lamba meelaan muuqata meelo hata si rasmi aan ahaan weele erkor hata mutimaamo karo
aba fursan barnaamijka la barashada idaacadda warsan ku faa'iidaysaasa ardada iyo may kala dardaaramaas oo walbarashada tan haysana ardayda horta madii aan kamari haan walbarashada haysadaan may kala dardaarmey antiyo sii wedaan lankii hata bilaawahay dhammaadka talaga lankii hata bilaaw un hayna dhatag marahaynu suuna meelka simo hoba geekaada fasaadkoo dhatakuka tabto barakomka meelkelteeto dhatakuka tabta ada geewalba bilaaw laheedaas lan bilaawa laheedaas lankaata ka jara may kala taliya intuu siiwada waana dadaal muuji kan kale oonahay walbarshab aan haysan haatoy dhinac dhagaalhumo haatoy dhinac oonahay se nafsadiisa eto lankii dhagaalhumo haysata maylanahay ilaahayn fududaay lankii oonahay tabaran haayona mayl ku fadaysuun intuusa gacnya dhobada lankii oonahay ma walbarashada badan dareensanayneen idaacadda warsan oo kale may kula taliyaanayaan intay walbarashada barnaamijyada ambadayda oo nahaysay dadka aan la goobsadaan inta walbarashada inta wal fayl oo nahay lan kastana ka dadaalin ku baahanyo waan horumarka dheeri karo bashiir iskuulka bashiir dhakadaasa beesidhii way daba en dadka oo walbardan fadaan laagdan awoodna adin beesidhii way beesulka bardayta dadka oo nay laagdan awoodna dawladda meenka baagasa
dawladda mayl ku fadayhan intii horta miisaaniyadda oo kale meelanka badan walaalka biyo inti haata dhinacoonahay walbarashada dad oo magaalada madion hata dharoogna ma aragaanahan dad oo kafay lahaayan walbarasho wamaca daalika aan haysana sidii walkabarda fadeen fursadan aan haysan may kumid ah kumanaan ama boqolaal arday dad ee dhalinyaro ee yama aragaasi magaalada isku wareegdaan mar meelusurmaay mar meelusurmaay koshaqan haysan koshaqadoo yar isku haysada langma aragayhay unugile koba aseeyo hamiinkiya mee yarayn walyaro berefade haangan hata magaalada sunku kuusadi kobooyinsinkaasay iyo hamiinkii walyaro berefade ka dhikade taasoo kale iyo isku jarta dowladda meel ku fadee intii hooga saarta meelin walbarashada dadkii haysadan walbarashada haysadan dhiirgelin ansuubeeda dadkii aan haysaneenaye ansuubeeda fursad iyo walkabardan iyo siida dowladda meel ku fadee intii haata dowlad fursad aan abuuraasa shacabka yal ku fadee taasoo kale kale
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaal intaa ka gebagabeeyana antideedan ku kulamaana kokalamada saasuyana maanala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu umay adunya nishahabaste adunya harshe hegle rahamle abriri galbaga umma kudur hede goulamade malaiga naharir yasin Yeah.